بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنقول حجرني كتاب التوحيد عشر كان وعشر بقول يتضوي تمن وحنا كشرحنا بابك soddon iyo shan oo uu sheikhu u baabeeyey baabu maa jaa fi riyaa wixii ku soo arooray riyaaga istuska ayuu u baab yahay buu yidhi waxa uu sheikhu ku keenay baabkan aayadda fi suurati kafi iyo xadiidka imaamu muslim oo xadiisulqudsiga ah iyo xadiidka ka dambeeya iyo masaa-isha insha allahu tabaaraka watacaala markaa xoogaa sharax uu u baahan yahay tacriifta riyaaga iyo say culummada uga hadleen iyo aayadda qur-aanka fi suurati alkaafi iyo xadiisulqudsiga ayaynu casharkan ku sharaxaynaa xadiidka dambe iyo masaa-ishana baabka casharka dambe aan ku sharaxayna awalan marka ugu horeysa tacriifu riyaa riyaagu waa maxay marka ugu horeysa waa inaan fahanaa ma huwa riyaa alriyaa waa masdaru masder baa laga keenay raa-a yuraa-i ayuu ka yimid waxaana laga soo qaadanayaa waa min alru'ya waxau yidhaahdaa xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala fatxulbaariga marka uu sharaxayo riyaaga waxaa laga soo qaatay waa mushtaqun min alru'ya waana laba qayboodoo riyaaga laba u dhacaa mid waxaa la yidhahdaa riyaa marna waxaa la yidhahdaa sumca marka istuska marka la yidhaahdo oo uu ku xiran yahay ru'yada oo aragga uu ku xiran yahay riyaa baa la yidhaahdaa macnaheeduna waxa weeye an yacmala wahuwa an yudhira alinsaanu alcamal wuxuu yidhi xaafid ibn xajar wahuwa idhaaru alcamal macnaha qofku camalkii inuu muujiyo liqasdi isagoo oo ulajeedada u muujinaya ay tahay macnaha idhaaru nnaasi idhaaru lcamal inuu u muujiyo ligayr illaah cidaan allah ahayn liqasdi maxay tahay macnaheedu liqasdi ulajeedadiisuna ay tahay ama liajli an yamdaxuuhu inay ammaanaan oo lagu ammaano la yidhaahdo qofkaasi camal wanaagsan buu sameeyey matalan ka salaa salaaddii buu tukanayaa sida xadiidka dambe inoo fasiri doono markaasuu fa yusayinu salaatahu salaaddii buu qurxinayaa si ay dadka salaadiisii arkayaa u ammaanaan marka taa waxaa la yidhahdaa ru'ya aragtidii weeye riyaa buu markaa noqonaya waa tii allah uu munaafiqiinta ku ceebeeyey oo uu yidhi waidaa qaamuu ila salaati waidaa qaamuu ila salaati waxa weeye qaamu kusaala iyagoo waxa weeye maaragtay caajisa yuraa-uuna annaas waxa weeye iyagoo dadka istusaya oo caajisiinoo kusaala oo caajisiina oo dadka istusaya ayay salaadi u istaagayaan oo macnaha salaad ma tukanayaan ilaa riyaa bay ka tahay ee ilaahay darti kamaa taa marka waxa weeye waa ru'ya amaa sumcadu waa waxa ku xiran waxa weeye maqalka marka camalkii buu muujinayaa uu qurxinayaa liajli simaaci innaas si ay dadku u maqlaan markaa ay ammaanaan waxaana xadiis saxiixa ku soo arooray inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam man yuraai yuraai allaahu bihi man samaca samaca allahu bihi waman yuraai yuraai allahu bihi qofka dadka ismaqashiiya oo camalkiisa dadka maqashiiya matalan qur-aankiibuu akhrinayaa aad buu u qurxinayaa liajli inay dadkaa maqlaan oo ku ammaanaan laakiin hadduu qur-aankii u qurxiyo liajli illaah waa wanaag oo nebigu waa amray qur-aanka in la qurxiyo oo cod qurux badan lagu akhriyo oo axkaamtiisa iyo wanaaggiisa loo dhammaystiro taasi waa wanaag laakiin niyaddiisu hadday noqoto qiraa'adan qurxi ha lagu ammaana markaa oo dadka maqashii waxay noqonaysaa riya oo sumca la yidhaahdaa qofkii markaa uu ku khasaaraya hadduu camalka uu samaynaya dadkii tusana waxay noqonaysaa markaa ru'ya oo labadiiba uu ku khasaarayaa idan labadiba camalkiina wuxuu noqonayaa baatil isagiina markaa wuu ku khasaaray axaadiid kale waxaa ku soo aroortay man samaca annaasa bicamalihi qofka camalkiisa dadka maqashiiya ama dadka tusa waxa weeye maalinta qiyaamaha ayaa allaah maqashiinayaa dadka oo dhan inuu macnaha qofkan riyaa ay ka ahayd wayufdixuhu waana waa ku ceebaynaya allah waxaa axaadiid kale ku soo aroortay qofka riyaaga iyo sumcada u samaynaya camalka saalixa in maalinta qiyaamo la oranayo camalkan ciddii aad u samaynaysay waxa weeye ka doono ajar ilahay agta xukun wayaaliin waxaa kaloo waciid ku soo arooray xadiidkii macruufka ahaa awalu man tusacaru bihim annaar halaata saddex ayaa naarta ugu horeysa oo lagu hurinayaa dadka saddex qolo ayaa ugu horeysa nin waxa uu ahaa qaari qur-aanku akhrin jiray oo cilmiga iyo qur-aanka iyo diinta ayuu aada ugu fiicnaa markaasuu wuxuu u akhrin jiray liajli dadku inay ku ammaanaan maalinta qiyaamuu imaanaya ilaahay baa weydiinaya markaasuu leeya ilaahay oo qur-aankii baan bartay daraaddaa baan u akhriyey waxaa la odhanayaa kadabta been baad sheegta waxaad u akhriday liyuqaala qaari waqad qiil waana lagu yidhi naartaa lagu tuuraya mid kalea la keenayaa oo waxa weeye deeqsi ahaa oo xoolaha bixin jiray oo aada deeqsi u ahaa wuxuu laakiin u bixinayay in la yidhaahdo waxa weeye waa jawaad waa deeqsi markaasuu dhahayaa ilaahay oo wax walba waan ku bixiyey fii sabiili alkhayr maalkaygii daraaddaa baan u bixiyay kadabta baa lay been baad sheegta waxaad u bixisay in lagu yidhaahdo waa jawaad waa kariim waqad qiila waana lagu yidhi marka wixii aad rabtay adduunkaa ku yeesha ajar kuuma yaal naartaa lagu tuuraya mid kale oo jihaad fii sabiililaahi ku dhintay oo ku shahiiday ayaa la keenaya markaasuu wuxuu leeyahay waxaan ku dadaalay oon ku jihaaday jidkaagii diintaada waana laygu dilay kadabta been baad sheegtay waxaad u jihaadaysay liyuqaalaa shujaac gees in lagu yidhahdo waqad qiila waana lagu yiri ajar kuuma yaal naartaa lagu tuuraya waa waciid shadiida oo riyaaga ku soo arooray aad iyo aad u khatara waxay yidhahdeen culummadu markaa riyaagu laba dhinac baa laga eegaa mar xukumkiisaa la eegaa marna waxaa la eegaa cibaadadan uu ku dhacay muxuu ku samaynayaa mar xukumkaa la eegayaayo riyaagu waa min ashirki waa shirku asqar buu noqonayaa oo kufrigii weynaa oo diinta lagaga baxaye shirkigii diinta lagaga baxaye maaha laakiin waa shirku asqar waa min min alkabaa'ir min akbar alkabaa'ir ayuu noqonayaa taa waa xukumkiisa amaa cibaadada uu ku dhacay muxuu ku samaynayaa waxay yidhahdeen culummadu hadduu qofku marka hore camalkan markuu samaynayo awalan marka hore ilaahay darti u sameeyey oo ilaahay darti ka ahayd kabacdi isagoo markaas ku dhex jira cibaadadii oo ilaahay darti matalan wuu tukanayey ilaahay darti buu u tukado u weesaystay oo u istaagay salaaddii buu bilaabay isagoo salaaddii dhexda kaga jira ayuu wuxuu arkay dad uu qadarinayo xoogaa salaaddii buu qurxiyey salaaddii ayuu qurxiyey kaas waxay yidhahdeen culummadu salaaddiisii ilaahay darti uu tukanayey oo asalka ahayd waa saxiix oo dhibaato gaari mayso camalkiisiina buri mayo laakiin qurqurxinta uu ku daray iyo dheeraynta iyo waxa uu ku siyaadiyey oo dhan baadil waa ma lo- ma u sugnaanayso waxay noqonaysaa wax baadila kaa waa qofka koowaad oo khaladkaasuu ku dhacayaa Ee, waayo qurqurxintaasi shirki bay noqonaysa midka ka darani waxa weeye marka horeba hadduu camalka u bilaabo liajli riyaa inuu dadka istuso sidii munaafiqiintii yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila ha marka waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaalaa yuraa'uuna annaas walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila marka horeba hadduu camalku ka ahaa liajli dadka istus camalkaasi waa baatil laa thawaaba lahu bal ya'tham dembi buu ka qaadayaa oo dembi ayaa loo qorayaa bay dhaheen culummadu ha Ee, camalkaasina waa buraya marka maxaa la rabaa qofku inuu marka hore camalka ilaahay darti ka dhigo haddii riyaa soo galana inuu iska difaaco oo haddii shaydaanku ru- ku soo geliya riyaa iyo cujbi iyo iska difaac marka waa khatar dhowr arrimood oo khatara ayaa jira oo qofka dhumiya waa riyaaga waa sumcada waa cujbiga isla weynanka waa xubu duhuur inuu qofka la, la barto oo caan noqdo waxyaalahaas oo dhan waa waxyaalaha qofka halaaga weeye qofka muslimka inuu iska ilaaliyo wey Mm. intaa marka haddaan tacriifta uga gudubno waxaan u gudbaynaa marka adilada shiikhu uu keenay waxa uu yidhi shiikhu wuxuu keenay wa qowli illaahi tacaala قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وآية أقدا بيس في سورة الكافي الله وحى كوير نبي قل وحد كل هذا النبي محمد وضدك إنما أنا بشر مثلكم xasri baa la geliyey inamaa waa aadaat lxasri inamaa ana basharun milukum inamaa ana basharun waxaan ahay bashar qof binu aadmiyaan ahay oo milukum idinkoo kale ah macnaha xagga eh, abuurka malaa'ig ma ihi jin ma ihi nuur laygama abuurin sida dadka qaarkood yidhahdaan nebi maxamed nuur baa laga abuuray waa kalaam baatila nebi maxamed waa bilow aadmi nuurna lagama abuurin nabiyullaahi aadam buu ku abtirsadaa nabiyullaahi aadamna dhoobaa laga abuuray ha ee nuur malaa'igtaa laga abuuray marka waxay doonayaan inay malaa'igta ka mid dhigaan oo yidhahdaan waa min almalaa'ika waa khalad ha axaadiidtay ka hor imaanaysa iyo aayadda qur-aanka inamaa ana basharun milukum baa lagu xoojiyey waa ta'kiid milakum laakiin maxaan idinkaga duwanahay macnaha xagga khalqiga iyo abuurka iyo balo-aadnimada idinkaada ka mid ah laakiin maxaa idinkaga duwanahay yuuxaa ilaya ha aniga waa lii waxyooda marka waxyigaasuu nebigu nagaga bedelnaa oo ilaahay baa doortay oo u waxyooday waxyiguna waxa weeye waa aliclaam waa ogeysiin qarsoon waay aliclaamu alkhafiy waxa inagu aynu arkaynin oo aynu maqlaynin ayaa nebiga loo waxyoonayaa isagoo la jooga saxaabadii iyagu ma, ma maqlayaan mana dareemayaan malku jibriil baa u imaanaya qur-aan buu u waxyoonayaa waxbuu u sheegayaa ilaahay u waxyooday marka yuuxaa ilaya taasaan marka dadka kaga duwanahay weeye maxaa la ii waxyooday inamaa ilaahukum ilaahun waaxid waxyaalaha la ii waxyooday waxa ugu horeeya waa towxiidka inamaa ilaahukum ilaahun waaxid wax kalaba maahee allihiinnu ida abuurtay waa ilaahun waaxid hal ilaah waa waa allah waa xasri wey kabacdi baa waxa uu yidhi faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi u sheeg baa liya dadka sidaan ilaahay wuxuu yidhi faman ruuxii kaana ahaaday yarjuu rajaynayoo rajo ka qaba liqaa'a rabbihi la kulanka allaah uu la kulmayo aakhira ama markuu dhintaba inuu ilaahay la kulma rajaynaya ila qof walba markuu dhinto ilaahay buu la kulmayaa oo culummadu waa caddeeyeen in waxa weeye adilo badan baa ku soo aroortay waxa weeye in uu allaah lala kulmayo waana lagu xisaabinayaa wixii aad shaqaysay marka faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixa ha sameeyo hadda adduunka intuu joogo camal saalixa camalku saalix goormuu noqdaa laa yakunu alcamalu kama yaquulu ibn kathiir raximah llahu tacala fi tafsiirih walcamalu laa yakunu saalixan ila ida tawafara fiihi shardaan laba arrimood ilaa laga helo ma noqonayo camal saalixa wuxuu yidhi wa an yakuuna khaalisan lilaah kownuhu khaalisan lilaah waa inuu noqdaa camalkaasi khaalisan lilaah ilaahay darti watuu allah yidhi alaa lilaahi diinu lkhaalis ha xadiidkana waa inoo imaan doonaa arki doonaa khaalisan lilah waa inuu noqdaa wa an yakuuna muwaafiqan lishariica ay lishariicati nabiy sal slam waala labadaa rukni baa camalka lagu aqbalaa ruknaa qubuul lcamal baa la yidhahdaa waxa labadaa rukni haddii camalka laga waayo camalku baadil buu noqonaya waa kamaa qaala fudayl ibnu ciyaad waxa uu yidhi markuu fasirayey aayadda liyabluwakum ayukum axsanu camala waxa uu yidhi akhlasuhu wa aswabuh markaasuu waxa uu yidhi akhlasuhu macnuhu waxa weeye an yakuuna khaalisan lilaah ilaahay darti waa inuu noqdaa waa sawaabtiisana waxa weeye an yakuuna muwaafiqan lishariicati nabiy sala allah alay salam ay alkitaabu wasunna waa inuu waafaqaa labadaa shardi camalka laga waayaa baatil weeye shardiga hore waxaa u daliila inama alacmaalu binniyaat acmaasha oo dhan niyad ay ku xihan tahay ay khaalisan lilaah waa in la helaa shardiga dambana waxaa u daliila inaan la aqbalaynin haddii laga waayo inuu waafaqi waayo sunnaha nebiga man camila camalan laysa caleyhi amrunaa fahuwa raddun culimmaduna waxay idhaahdeen labadaa xadiid waa miisaanu lacmaal marka xadiidka hore inama alacmaalu binniyaat min xadiidi cumar waa miisaanu lacmaal fi lbatin qalbiga acmaasha ayaa lagu miisaamaya adigu ismiisaan camalkaaga hadduu ilahay dartii noqon waayo waa baatil xadiidka caaishana waxa weeye waa miisaanu lacmaal fi daahir camalkan aad samaysay daahirkiisu hadduu waafaqi waayo sunnaha nebiga waa ka kac wey ha marka qaarna waxay culammada ku tacbiiriyaan tajriid tawxiid wa tajriid lmutaabaca waa inaad ilaahay dartii camalka ka dhigtaa nebi maxameda ku raacda marka faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixa maxaa ka dambeeya walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada halkan weeye meesha loo keenay walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada yuunan cidna ilaahay camalka la wadaajinin baa leey axadan qofna axadan waa qof walba waa nakira walaa yushrik fii siyaaqi nahyi bay dhacday walaa yushrik bicibaadati rabbi axada marka hadday nakiraduna dhacdo fii siyaaqi nahyi oo fii siyaaqi nafyi waxay noqonaysaa cumuum marka qofna laa malakun muqarab walaa nabiyun mursal qof cibaado xaq leh ma jiro alcibaadatu lilah waa xaqullaahi cala alcibaad waa inagii soo marnay xadiidkii hore xaq ullaahi cala alcibaad an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shaya idan riyaagiina waa shirki marka haddaad riyaa la timaadid shirki baad ku dhacday wa aayadda marka waxay daliil u tahay oo laga faa'iidayaa camalka haddii riyaa galo oo riyaa ku dhaco inuu shirki noqonayo hadduu camalkii shirki noqdana ilaahay ma aqbalayo aayaddii kale walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbadanna camalu camalkii waa buraya haddii shirki ku dhaca camalkii baatil buu noqonaya baaba'aya idan marka waa in la iska ilaaliyaa oo riyaaga iyo sumcada taasuuna shiikhu u deliishanaya halkaa weeye riyaagu waa min ashirki ha anwaacda shirkigu ka mid yahay hala iska ilaaliyo wey marka waxa uu yidhi xadiidka can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaala qaala allahu tacaala waa xadiidu lqudsi waa fima yarwiihi can rabbi waa xadiidulqudsi baa la yidhahdaa horena waa inoo soo hormaray xadiidulqudsigu waxa weeye waa axaadiita le axaadiid alqudsiya oo nebiga uu ilaahay ka wariya wa allah waxa uu yidhi qaala allahu tacaala ana agna ashurakaa'i can shirki man camila camalan ashraka man camila camalan ashraka fiihi maciya gayrii taraktuhu wa shirkahu ana anigu agna ashurakaa'i can shirki waxaan anigu ahay qani baan ka ahay in cid wax lala wadaajiyo kan ugu qaniisan baan ahay dad waxa wax la wadaajiyay macnaha aniga cid in wax lala wadaajiyo ma ogoli ana agna shurakaa can shirki anaa ugu qaniisan weeye inta cid wax la wadaajiyo man camila camalan qofkii camal sameeya camalkaasi wuxuu doona ha noqdo ee camal cibaada qofkii sameeya ashraka maciya fiihi kayrii ila wadaajiya cid kale taraktuhu waan ka tegayaa ma aqbalayo wa shirkahu iyo shirkigiisaba asee tegey rawaahu muslim imaamu muslim ayaa xadiidka wariyey waa xadiidkaas saxiixa imaamu nawowi raximah llahu tacaala waxa uu yidhi markuu sharaxayo riwaayadaha lafdigan ugu dambeeya taraktuhu wa shirkahu wa shariikahuna qaar baa odhanaya wa shirkatahu inta waa isku macni macnuhuna waxa weeye buu yidhi imaamu nawowi ay camalkaasi waa baatil allahna ma aqbalayo oo qofkaas sameeye camalkaa kama u aqbalayo idan marka xadiidkaani allah wuxuu caddeeyey waa xadiidulqudsi waxaa laynoo caddeeyey allah hani inuu yahay oo uunan ogolayn in cid wax lala wadaajiyo ma ogola allah in cid wax lala wadaajiyo cibaadadiisa isaga ayaa iska leh kamaa khalaqaka waxdahu waxa weye suu kuu abuuray keligii facbudhu waxdahu keligii caabud markaa ilana waa soo marnay wamaa khalaqtu ljina walinsa laa liyacbuduun marka maxaad cibaadadaada cid kale ula wadaajinaysaa haddaad marka riyaa dhex gelisid haddee cid kalaad wax ka siisay camalkii marka man camila camalan ashraka maciya fiihi kayrii taraktuhu ayaa ha'daa damiirka qaar waxay u celiyeen culummada ay isagaas camalka sameeyey oo caamilka in loo celiyo damiirka taraktuhu ay alcaamil kaa camalka sameeyey waan isaga tegayaa wa shirkahu iyo camalkiisa uu shirkiga ku darayna waan ka tegayaa ay isagana waxba ka aqbali mayo camalkiisiina aqbali mayo oo maadaama uu shirki ku dhacay waa waciid shadiida marka waa waciid aad iyo aad u shadiida inuu qofku camalkii intuu sameeyey lagu radiyo wuxuu waafaqsan yahay marka xadiidkii caaisha hadda sheegaynay man camila camalan waxa weeye laysa amrunaa fahuwa raddun ha ay marduudun man camila camalan oo waxa weye markaas aan ka mid ahayn sunnihii nabiga calayhi salaatu wasalaam fa huwa raddun imaamu nawi wuxuu yidhahdaa ay marduudun calaa faacili calaa saaxibi ayaa lagu radinayaa ay loo aqbali maya allah ma aqbalayo idan markaa waa taxdiir oo riyaagii ayaa waxa weeye la inooga digayaa xadiidku wuxuu inooga digayaa riyaaga iyo sumcada waxaana ina amrayaa oo inagu waajibinayaa iyo aayadduba inaynu camalka ilaahay darti ka dhigno riyaagana ka dheeraano marka insha allah xadiidka dambe iyo masaa-ishana israacinaynaa